iyo maalimo ciidiyo ku dhimayeen walkuyar isbuuc iyo walibaasiyeed ee suuqyada magaalada xudre xarunta gobolka boqoolan ku dareemahay diyaargarowga ciida walibana magaalada siyeedalanka aragay waalidiin iyo owlaadiyo oo suuqyada markaas ku gadaan dharkii ciida iyo saas oo kale bilaan fara badan oo adeegdayaan sidii aan soo bii lahaayeen maamacaanka sida buskudka duulshada maadaama maalimo ciida dadka qaraabada yooyiinhano markaas hasboogdayaan waana isla qaadayaan farxadda ciida xana kumid ee bulshada degmada xudre xarunta gobolka boqol iyo wayba ku hadlena sida markaasi oon ka diyaar garoowahayaan maalimo ciida iyo farqigan dhexeeya ciidun iyo ciidi hora markii laan fiiray dhagdhagaaga magaalada dadka dad muslimiinow dad oo een isheegada ramadaan bil ramadaan gijaru dad soomo dad iida een isheegada eedanka riyaaxsano waan hadhawaayo haayo eed iyadan hadhawaayo haaya anasi masha allah fiiray masha allah leedahay koobahay marka leedahay kamiisahay shaarirahay ciyaalaada hal sano ilaa shan sano ilaa labaatan shan sano odayaalahay isku angaran leedahay sheega magaalada maasha allah jeeg eediyeedan faylata maasha allah eediyeeda magaaladan faylata wayba jawigii horqaalnaayt geeg eedan ku bedelanta maasha allah insheegan safayleelinka dabaal degaa ciidina lahaankeedii maalintii oo ka jarna iidaan indhaa ka jarna dirna aragaa tan sibilinka iidahay tan kalena geeg magaalada dur maasha allah mise iidilinka diyaar gareeyahay marka welisin lahaa masinti reeradurna kole aysiin baa aragaa tan siidiinka diyaar gareeyahay marka adheeraasin lahaa diyaar garooba maybaana ka jarayaan iid iidiyaan indhawi bilaa nugeys insha allah siisin baa aragaa tan geeg magaalada ka hanta bajaajaynaata geega meeriya suru nawaasan taa meel erahayso geega geega walbaaji meelo dhan ma jara bajaajayta geega aadi meelsa dhan ma aragaay argu aroobe iidan diyaar garowaan ka faraasanu ana dadkadhanmi kabarasini ciid mubaarak shaatigaasi koowigaasi koofigaasi hoteeligaasi sulaalagaasi
markii la rooga suuqyada degmada xudur waliba jare ciidamo ammaanka sugayaan hano soo intaagan amniga bulshadiyo maadaama maalin mooqun yooyiin hano dadka siyeeda markaas an fara badanyiin